إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaad dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa wiil dhallinyaro ah ku dilay degmo ka tirsan gobolka shabeellada hoose iska hor imaad khasaare dhaliyey ayaa ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ciidamo ka tirsan maamulka la baxay hirshabeelle ayaa si xun u dhaawacay qof shacab ah oo ka mid ah dadka ku nool magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe sarkaal ka tirsan dowladda federaalka kana mid ahaa ciidankii ku soo jabay dagaaladii muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay gobolka hiiraan ayaa sheegay in joogitaankooda maxaas uusan waxba u soo kordhinayn munaasabad ay ku qalin jabinayeen arday ka aflaxay dugsiga sare ee almacrifa ayaa ka dhacay degmada bu'aale ee walayada islaamigaha jubbada dhexe ciidamada yuhuudda ayaa sheegay in duqayn ay ka fuliyeen koonfurta lubnaan ay ku dileen sargaal ka tirsanaa ururka shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa siddeed iyo tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobada hijiriyada oo ku beegan saddex iyo tobanka bisha toddobaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qaraxyo lagu weeraray ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay laba qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka kuwaas oo degan madaxtooyadii hore ee magaalada baydhabo qaraxyadan lagu weeraray ciidamada nise loogu yeero ayaana waxaa ka soo gaaray khasaarooyin kala duwan askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa wiil dhallinyaro ah ku dilay degmo ka tirsan gobolka shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi dilkan ayaa waxa uu askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka maalintii shalay degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose ugu geystay wiil dhallinyaro ah wiilka dhallinyarada ah ee la dilay ayaa ka mid ahaa darawallada ka howlgala magaalada muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka askariga ayaa lacag baad ah ka rabay darawalka balse markii uu ka biyo diiday inuu bixiyo lacagta baadda ah ayuu rasaas ooda kaga qaaday taas oo sababtay in wiilka dhallinyarada ah uu isla goobta ku geeriyoodo dhankooda maamulka ka arrimiya degmada qoryooley ayaan ka hadlin dilkan bareerka ah ee uu askarigan u geystay wiilkani haddaba marka laga yimaado dilalka iyo dhaca ay geystaan ciidamada ku sugan magaaladaas ayaa waxaa geesta kale walaac iyo cabsi ay bulshada ku dhaqan halkaas ka muujinayaan dhawaaqa rasaasta ay isweydaarsadaan ciidamada ku dagaalama gudaha degmada dhinaca kale degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa in muddo ah ka taagnaa isku horimaadyo u dhexeeya laba maleeshiyo hubaysan waxaana colaadahan soo lalaabtay ay hakad ku keenaan dhaqdhaqaaqyada suuqyada magaalada iyadoo mararka qaar uu u xirmo guud ahaan ganacsiga degmadaasi iska hor imaad khasaare dhaliyey ayaa ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan xasan magaalada muqdisho waxaa maalintii shalay ka dhacay iska hor imaad culus oo u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka dagaalkan ayaa sababay khasaare nafeed iyo argagax ku dhacay dadka shacabka ah ee ku nool xaafadda iskahorimaadka ayaa waxa uu ka dhacay degmada dharkeenley gaar ahaan xaafado ganacsi ah iyadoo la xaqiijiyey inay ku dhinteen laba askari halka dhaawaca ka dhashay aan si rasmi ah loo cadaynin goobjoogyaal ayaa warbaahinta u sheegay in rasaas culus la isweedaarsaday muddo kooban taas oo sababtay in la xiro goobaha ganacsiga iyo waddooyinka wararka laga helaya ayaa tilmaamaya in muranka ciidanka uu ka dhashay lacaga baad ah oo laga qaaday dad rayid ah khilaafka ayaa ugu dambeyntii isku bedelay dagaalka foolka fool ah waxaana rasaasta lis dhaafsaday ku dhintay laba askari oo ka tirsan labada dhinac dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay kala kulmaan ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo lagu eedeeyo cadaadis joogto ah baad iyo xarig aan sharci ahayn iyo falal kale oo lid ku ah nolosha dadka shacabka ah ciidamo ka tirsan maamulka la baxay hirshabeelle ayaa si xun u dhaawacay qof shacab ah oo ka mid ah dadka ku nool magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe axmed cabdulaahi ayaa ka warramaya maalinkii shalay waxaa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ka dhacay dhaawac ciidamo ka tirsan maamulka labahay hirshabelle ugu geysteen qof shacab ah ciidamada oo watay gaari abdibilo ah ayaa waxay rasaas ku fureen dad shacab ah oo ku sugnaa suuqa magaalada jowhar rasaasta oo ay ka rideen qori dhashiika ayaa waxa ay sababtay dhaawac nin lagu magacaabo xaaji xuseen oo ka mid ahaa dadka ku nool magaalada jowhar nin la dhashay ruuxa la dhaawacay oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dhaawac walaalkiisa loo qaaday magaalada muqdisho والله wax culeyskeeda la waaniya wax yacni oo qof bini aadan uu qaadan kara maaha wax culeys la waa waka inkastoo qadar iska ahayd haddana waxaan wax culeysa waaniya ninkii dhaawacaan babixin hadda xamar umdirin wallahi kolba in arrinkan oo hadda wax ka bedel la keena hadduu alla ku idmaayo shacabkan iyo dhishikaas dhex ordaayo in uu la kala badbaadiyo intaas u sheega insha allah si kastaba ha ahaatee waxaa maalinba maalinta xigta lasoo tabiyaa dilalka iyo dhaawacyada ay geysanayaan ciidamada dowladda federaal iyo kuwa maamulada ku daaban ee uu shisheeyaha dalka ka dhisay kuwaasi oo aanay jirin cid kula xisaabtamaysa dhaawacyada iyo dilalka ay geysanayaan taasi cagsigeeda waxaa si amni leh goobta kaga dhaqaaqaya askariga falkan geystay sarkaal ka tirsan dowladda federaalka kana mid ahaa ciidankii ku soo jabay dagaaladii muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay gobolka hiiraan ayaa sheegay in joogitaankooda maxaas uusan waxba u soo kordhinayn yaasir cabdalla ayaa ka warramaya cusmaan xuseen guure oo ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalka kana mid ahaa ciidankii lagu jebiyey dagaaladii muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay gobolka hiiraan ayaa sheegay in joogitaankooda magaalada maxaas oo ay firxad ku tageen waxba u soo kordhinayn ninkan ayaa kadib jabkooda bilaabay inuu warbaahinta lasoo istaago rabitaankooda ku aadan ku-biiritaanka dowladda itoobiya iyo inay noqdaan waxa uu ku sheegay kilinka lexaad ujeedka hadda maxaas loo yimiday ama meeshaas loo yimiday aniga hadda ujeed oo hadda macno weyn iisoo kordhina ilama eko sababtay tahay shaygu meeshuu manaasibka ka leeyahy haddaan laga aadin waxba ka imaan mahayaan galmudug shabaabaa haysta hiiraanna shabaabaa qayb ka haysta shabeellada dhexaana qabeeb ka haystaa haddii in lasoo baxo la tuurto maxaas waana qorshe xumadii awal hore u teelay waxaas waxba kasoo kordhi mahayaan oo kilinka lixaad horta si kilinka shanaad horta waa dal sooma waa dad soomaaliyeed waxayna ka tirsanaya duuga kilinka shanaad duuga ka tirsanaya maxaa diidaya marka anigana inaan aan kilinka lixaad noqonon sida ayagoo kaleeto soomaalidaas kilinka shanaad kilinka lixaad haddaan noqon waxba ma diidayaan aniga hadda waxaan ka mid noqon doonaa dadka soomaaliyeed oo kilinka shanaad degan oo kale aan ka mid noqonayna haddii aan ku beegno labadaas dadkaas waxay noqdaan ala noqonaynaa wax weyna maaha la wareegitaankii magaalada moqokori kadib waxay ciidanka firxaday ee gaaray magaalada maxaas bilaabeen qoob gariir hor leh kaasoo la hadalhayo inuu hubanti la-aan badan ka muujinayo sii joogitaankooda magaalada maxaas munaasabad ay ku qalin jabinayeen arday ka aflaxay dugsiga sare ee haal macrifa ayaa ka dhacday degmada bu-aal ee walayada islaamiga ah jubbada dhexe warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar munaasabadan oo ahayd mid siyaar sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ay ka dhacday masjidka jaamica ah ee ku yaala degmada bu-aale ee walayada islaamiga ah ee jubbada dhexe taasoo maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo gebagabeeyey dufcada labaad arday ka takharujtay macadka almacrifa athaanawi oo ka mid ah macaahidda uu gacanta ku hayo maktabkaasi gabagabada xafladda lagu maamuusayay dufcada labaad ardayda ka qalanjibisay macadka almacrifa athaanawi oo socday muddo afar sano ah ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka soctay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta culimaa uddiin abwaano salaadiin aqoon-yahano iyo marti sharaf kaleh oo ka kala timid walayaadka islaamiga ah iyadoona gabagabada xafladda abaalmarino qaali ah la guddoonsiiyey ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaankii laga qaaday sidoo kale ardaydii ku wanaagsanayd dhanka akhlaaqda qaar ka mid ah waalidiinta iyo salaadiin dadaal dheeraad ah ku bixiyey macadka ugu horeyn waxaa munaasabadda martidii kasoo qaybgashay soo dhoweeyey sheekh xasan oo ka mid ah mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab runtii xuduurka kala duwan oo maxaan ku rahdaa leh wilaayada acyaanta culummada acyaanta kaleo ka socota xagga xarakada shabaal mujaahidiin odayaasha dhaqanka jamiic ardada maktabkii ardadaa diyaariyey waday jamiic yani waxaan leeyahay maaragtay aad baad u mahadsantihiin wa jazaakum allahu khayr aljaza ikhwa xafladan aan u fadhinno waa takharuj arday la yidhaaha maxadulmacrifa oo gacanta uu ku hayay maktabu tarbiya wa tacliim lixarakat shabaab mujaahidiin inaannu maaragtay la qaybsanno farxadda iyo rayraynta iyo maaragtay bashbashta iyo barwaaqadaas inaan la qaybsanno jazaakum allahu khayr aljaza markaa waxaan leeyahay mar labaad iyo saddexaad soo dhowaada soo dhoweynta kadib sheekh jaamac cabdisalaam oo ka mid ah culimada walayaadka islaamiga ah ayaa kelimad ka jeediyey xafladda lagu soo xirayey dufcada labaad ardayda ka qalanjibisay macadka almacrifa athaanawi taasoo daarnayd in macruufka la faro munkarkana la reebo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi hee taamuruuna bilmacruufi watanhawna inaan ummadda sidaa nebi ibraahim raganimadaas uu munkarka ula diriraayo baa waxaa la rabaa munkarka ummadaha inaan kala macruufka meesha maanta xaalmariyana waad aragtaa reer galbeed in la leeyahay yacni toban kun baa ingiriiska keliya eeyo noqotay eeyo oo khadkii insaanka ka baxday khalqii maanta badbaadi u baahan yahay yaa laga sugayaa لماذا خسر العالم بانحداد المسلمين وهذا سنس كلمتي أنكو ختمه إنك لو رنجري رلعي من الحارث مركي رستم كوير محانا رسو دونتا سوداتك عربيضا أنكو ميسين جرنا وحارمنا كو سمين جرنا ما يدانا عين سيما أنت نوها ويسيتين فارس وعالم كدن كو ميسين سيئنا تكسو دوشان أو دقال كسو غادان محي كل عذار محي وجواب الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى رب العباد رب بأن صوص عارف war waxa laynoo soo saaray aan fahamna haddaan islaamnahay waxa weeye khalqig oo dhan inaan badbaadino waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay doctor xanafi cabdi sheekh aadan isagoona sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay qalanjibinta ardayda maanta waxaan jeclaan lahaa inaan ardada ka mid noqdo oo ardaynimadaydii aan soo xasuustay kow waxaan u mahad celinayaa allihin awal subxaana wa tacaala kadib xarakada juhdiga ku bixisay ee ardada inay waxbartaan ku dadaashay ee umaradeenna waa u mahad celinaynaa oo xoogga saaray tacliinta iyo waxbarashada ummadda naga dhiso si gaar waxaan u mahad celinaynaa maktab tarbiya wa tacliin oo runtii ah maktabka hooyada makaatiibta ah ninka dhakhtarka waxba uu soo bartay macalina wax soo baray ninka xisaabiyaha ah maaliyadda waxba uu soo bartay injineerka waxbaa la soo baray jeeshka waxbaa la soo baray hooyada makaatiibta dhan inaan isla fahanno waa maktab tarbiya wa tacliin jazaahum allahu khayran way dadaaleen malaaq biyey malaaq axmed oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa isagana kelimad dardaaran ah oo ku socotay ardayda ka soo jeediyey goobta ay ka dhacaysay munaasabadda waxaan leeyahay ardada maanta qalajibisay wakhtigii la idingeliyey waxaad soo marteen dugsi qur-aan waxaad soo marteen macaayid sharca oo qabaa'il haddana maanta waxaad joogtaan macad oo tarbiya wa tacliim waxaa laydin baray waa maadi iyo diini inta waa laydin baray waa culuumtii sharciga ahayd iyo culuumtii oo maadiga ahayd waad barateen marka waxaan rabaa wixii laydin baray oo intaas wakhti aan laydin geliyey inaadan beerdarayn oodan luminin ood ku dhaba adeegtaan aad gacantana ku qabataan siina kordhisaan sidoo kale waxaa xafladda ka hadlay sheekh aadan sunne oo ka mid ah culimada diinta islaamka isagoona tilmaamay in ummaduhu waxay ku hormaraan ay tahay aqoonta kelmadaan odhan door haddii ilaahay uu qadaro waxay ku saabsantahay bimaa tataqadam alumma hal su-aal waxay taallaa amaama kulla daalib wa amaama kulla caalimin ummaddeennu maxay ku horumaraysaa tataqadam ummatuna bihimami rijaaliha wa abnaa'ihaa mila haaulaa inay ummaddu yeelato irmaaneeye maaha laboodka ragga la yidhaahde ilaahay barra ku sheegay iyo ubad xalaala kubkoodu uu weyse qabo qalbigooduna uu tawxiidka daahir ku yahay sawaariikhda caabiraatulqaaraad iyo tom hoog maxaa loo samaystay in kubkaa weysada qaba lagu bamgareeyo lagula dagaalamo wax lagaga hortagana lama hayo xata la'aan waxaa isla markiisa mikrofanka lagu soo dhoweeyey abwaannageeye cali khaliif isagoona xusay in juhdigii iyo dadaalkii ardayda la geliyey uu ka muuqdo sheegayna ah inuu aad ugu faraxsan yahay tacabkii qiimaha badnaa ee la geliyey ayaa runtii ka muuqanaya wax runtii aad iyo aad loogu farxo wey waxaa runtii ka muuqanayay waxa la yidhaahdo manhajku inta badan inta aan manhajka la samaynin waxaa laga fikiraa dowladaha dunidao dhan waxay ka fikiraan qofka aynu doonayna inaynu soo saarnaa qof sidee u eg weeyaan marka qofkii laga fikiraaye la sawiro ayaa waxaa laga hadlaa ama lasoo bandhigaa ama laga doodaa manhajkii qofka sidaa u eg soo saari lahaa ardaydii maanta halkan ka hadasha ee quruxda badnayd waxay muujinayaan iyaguna manhajkii soo saaray ardaydaas farsamada la geliyey iyo dadaalka la geliyey dadkii ka shaqeeyeyna runtii ilaahay ajarkooda maaragtay wanaag iyo jannaha ka dhig sheekh maxamed abuu cabdallah oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa munaasabadda ka soo jeediyey kelimad muhiim ah oo uu kula dardaarmayay ardayda ka qalinjibisay macadka almacrifa athaanawi dadka annagana bedeli lahaa waa dadkan qiyadadii ummadda waa dadkan waxaan rabnaa marka inaan u dardaarmo kow waxaan kula dardaarmayaa kun mutadayinan ahaw arday mutadayina oo ilaahay subxaana wa tacaala ku xidhan oo caqiidadiisa ka turjumaya laba waxaan idinkula dardaarmayaa ilaahay subxaana wa tacaala acmaasha aad qabanaysaan iyo cilmigiinna inaad u barax tirtaan oo lilaahi aad u barataan cilmiga ilaahina aad ku raaligelisaan waxaan kaloo idinkula dardaarmayaa abaalgud man laa yashkuri innaasa laa yashkuri illah inaad waxa weye macallimiintiinni iyo maamulkiinni iyo xarakadii intaan juhdi idinku bixisay inaad waxa weye u abaalnaqdaan abaalka aad gudaysaan waa maxay meesha idinka rabeen inaad ka muuqataan ku dadaala abaalkaas inaad gudataan kun naafican noqo qof ummadda anfaca axabu nnaasi ila allaahi anfacahum linnaas ammaanada addi lamaana cilmigu waa amaana soo maaha munaasabadan oo ahayd mid aad u ballaaran ayaa waxaa kelimaad kala duwan ka soo jeediyey marti sharaf kale waxaadna qaybaha ka harsan munaasabadda aad kula socon doontaan wararkeena iyo barnaamijteena soo aadan inshaa allah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamada yuhuudda ayaa sheegay in duqayn ay ka fuliyeen koonfurta lubnaan ay ku dileen sarkaal ka tirsanaa ururka shiiciga ah ee la magac baxay xisbullah ciidamada yuhuudda ah ayaa sheegay in duqayn dhanka cirka ah oo ay ka fuliyeen koonfurta lubnaan ay ku baagsadeen mid ka mid ah xubnaha ururka shiiciga ah ee xisbullah oo ku sugnaa koonfurta dalka lubnaan gaar ahaan magaalada khiyam bayaan ka soo baxay ciidanka yuhuudda ah ayaa lagu sheegay in sargaalka la dilay oo ka tirsanaa unugta ka hortagta taangiyada wasaaradda caafimaadka ee lubnaan ayaa dhankeeda sheegtay in weerar lagu baagsaday guri ku yaala deegaanka wata alkhiyam uu ku naf waayay hal ruux oo lubnaani ah inkastoo ururka shiiciga ah ee isku magacaabay xisbullah uusan wax wara ka soo saarin sheegashada yuhuudda diyaaradaha yuhuudda ah ayaa duqaymo ka wada koonfurta lubnaan tan iyo markii lakala saxiixday heshiiskii dagaalka lagu hakanayey horaantii sannadkan waxayna yuhuuddu dileen boqolaal qof oo shacab lubnaaniyiin ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga waa naga intaa